xildhibaanka galbeedka wajeer mudane yuusuf maliiro oo ka hadlayay xaaladda abaarta oo xilligan aad u soo wajahaysa dadka ayaa ka hadlay in goordhow qeybo ka mid ah deegaanada galbeedka wajeer ceelbiyoodyo laga qodi doono waxa uuna dadweynaha ugu baaqay in kuba cusub ee tuulooyinka hadda aasaaseen ay dib ugu soo laabtaan magaalooyinka maadaama xaaladda abaartu xilligan ay tahay mid aan dadweynaha wax lala wada gaaraynin mar uu la hadlayay shacabka hadhaadho ayaa uu u ballanqaaday in ceelbiyood si deg deg ah loogu qodi doono maadaama halkaasi ay biila-aan tahay aad biyaha waxaa daadeen hal mashiin ah halkan ka suran magaalada oomanta haddii county governmentaa la codsanaa ilaa bisha lixaad ay keeni ways anaa isaga taqaaniin mashiin meel aan keenabo ilaa bisha lixaad county government day mashiin waa la codsanaa haddii iin qodi ways aniga insha allahu tacaala mashiin iin raadina haddii alleed sanadka gudiis marka walaalayaal waa mahadsantihiin buuladan buulo cusub anaa la sheeganay oo aniga midaas waxaa u malaynaa buuloodhinkaa cusub haddaba waa soo maray kuwo kale oo xag oo ree aabahay waxaan dhahay buulo cusub ani biyi ma keenay guuru iyo magaalada galagala waa run waxay jiraan niin sheegaa maxaa yeelay walaalayaalow runtii inaan isu sheegnay faan war magaaladan abaax oo baahideeda la soo koobi la'eh maanta ceel lama haay hosbitaal lama haay iskuul lama haay cusub asaas waxay u baahan tahay intay magaalada u baahan tahay caafimaadka ay u baahan tahay waxay u baahan tahay iskuulka ay u baahan tahay biyihii ay u baahan tahay waa rafaadaysiin rafaadkan dadka isku dilaysiin iska dhaafe magaalada dhinac buulo ka soo gala buulo hagaagsada laakiin dadka hadda ay dhammaanayeen biyo waa un la raadinaa si kaloo la samaynama laakiin macquul ma aha in la dhisa meel cusub wadaasha meel walba buula laga hag warfiiri waxaan ka soo tagay ilaa iyo cadi masaajida inta dhexdood yani xoolaan qabnaa isleey mar dambe inta xoolaa ku dhaqaalaynaysa ii sheeg ma dhici karto marka walaalayaalow raalli ahaada waxa uu maruu ka hadlayay dhanka waxbarashada uu sheegay in arday ku jira dugsiga sare aanan loo soo fiijini doonin lacagaha waxbarashada ee loo yaqaano iskuol fiiska
waxaan ballanqaaday haddii alla yidhaahaa sanad taamkan inay cunug secondary school aan laga soo fiijinayno wajar west meel uu joogo insha allahu tacaala dadkii c d f na waa fadhiyaan chairmankii waa kan c d f constituency fund manager waa kan secretary waa fadhiyaa memberskii kale waa joogaan waa maqlaayay wax been ama waxaa la rabaa in la diiwaangeliya ilmaha wajeer west ana qof kaloon dur saaran kara hadda male taynabana haysata soo ma nin ay tiisahays dad kale dulma u leh laakiin markay un joogi gaarisa county iyo tanariva county waxaan lahaa wixii soo barakacay kulli madaxdooda anaa ah hala badbaadiyey waana soo marnay waxaan la qaban karnana waa la qabanay biyo waa u baranay oo waa loo ogolaaday dee wixii kalena ilaahay u qaban insha allah intaas wax ka badan oon hagaajin lahayn ma jirto haddana idinka waxaan abaaraha lagama hadli kara oo baaxadooda dhibkay geysteen wax hadda maanta lagu xisaabtami kara maaha si kastaba ha noqotay ee abaarta ku dhufatay ismaamulka wajeer ayaa waxaa ugu daran deegaanka galbeedka wajeer iyadoo xoola dhaqatada deegaankaasi boqolkiiba toddobaatan iyo shan ah ay u hayaameen dhanka ismaamulka gaarisa iyo tanariva cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta galbeedka ismaamulka wajeer